galada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka da-ay roobab dabaylo iyo duufaano watay kuwaasi oo dhibaatooyin daran u geystay dadka baahyaha gaarka qaba ee ku noola xeryaha barakacyaasha ay magaaladaasi dadkan ayaa degan guryo ka samaysan baco iyo marooyin la isku geeyey kaasoona celin karinin dhibicda roobka iyo qoraxda maalintii qaar ka mid ah dadkani ayaa ka warbixiyey sida ay saameynta ugu yeesheen roobabkana dabaylaha wata iyagoona codsaday in loo sameeyo gargaara loona dhiso guryo ay ka galaan dhibicda roobka iyo sidoo kaleeto qoraxda roobka kor iiga da-aya dharkeyga iyo kulli dharkeyga iyo kulli ani nijaasaan noqonay roobka kor iiga da-aya bac ma haysana sariir ma haysana biyi ma haysana waxaan haysana oo ilaahay uumin ma jirta rafaad halahan laysnoo ahaan karaa meeshiin ka imaadnana kolba idankan waa ka warqabtiin waxay tahay wallaahi bilaahi aad iyo aadaan dhib adnoo hayo walaalayaalow dhibkan ha noola dhaama boqolkiiba boqol hindhoolaan nahay boosaan nahay roobka maka dhexbixi karno roobka maka dhexbixi karno biyo korkaaga da'ay hoosna biyo ay jiifaan dhibaato waayo walaalayaalow koonfur galbeed haddii tihiin dhibkaan nahaya inaad noo dhaantiinaan rabnaa dhibaatadii hayd waa dhibaato hooglee fooleen hayd hoobada kan ariirika ka jarto walaad haytan lahay weelna adan qabn walaalna adan qabn weeldaawo eta wal kasta ilaahay ka fadaasoo dadkii haaladii dareeranoo
baagan biyooligsho waxay idoo dhiibayaan ama hataa meelahaays walbahaadan aad baraagbahato horta weel biiligsha waa weligayna ma helna sanad kasta markii la gaaro xil roobaadka dadka qaba baahyaha gaarka ah ayaa saameyn kala kulma roobabka iyagoo oonan haysanin mararka qaar meelo ay ka galaan roobabka